wasiirka wasaaradda bii-ada dowlad goboleedka koonfur orse oo weheliyayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda agaasimaha guud yamayba habiyeen wareegta mamnuucaasa dhammaan waliba waldhimaw fayta deganka ifay dhoorshay wareegtadan wasaaradda hakuba timay baa warbaahinta la wadaagay agaasimiga guud ee wasaaradda maxamed nuur xaaji maxamed wasaaradda bii-ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayadoo ka duulaysa waajibaadkeeda shaqo ee dastuuriga ah oo ay mas-uul uga tahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo la siinayo ahmiyad gaar ahaaneed ilaalinta deegaanka ama bii-ada iyo hergelinta shuruucda dhowreysa bii-ada iyo duurjoogta islamarkaana fududeynaysa meelmarinta xeer xeerka maareynta deegaanka iyo duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasaaraddu markay tixgelisay qodobka afartan iyo shanaad ee dastuurka mulgaarka ah ee dowladda federaalka soomaaliya iyo qodobka siddeetan iyo shanaad ee dastuurka gumulgaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya si oo si cad u qeexaya ilaalinta iyo horumarinta deegaanka wasaaraddu markii u caddaatay in la garab maray nidaamka sharciyeed ee ilaalinta deegaanka ama bii-ada baaritaan dheer kadib wasaaraddu waxay go-aansatay in laga bilaabo maanta oo ah khamiis taariikhduna ay tahay labaatan sideedda bisha saddexaad sanadka labada kun sagaal toban in la dhaqangeliyo shuruucda iyo awaamirta hoos quxsan number kow in la joojiyo xaalufinta ba-an ee lagu hayo dhirta gaar ahaan deegaanada ay maamusho dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasoo oo saameyn ba-an oo nabadguur ah ku yeelanaysa deegaanka koonfur galbeed soomaaliya number labo wasaaraddu waxay ogeysiinaysaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan siddeed tobanka degmo ee koonfur galbeed soomaaliya inaysan ka qayb qaadan karin ka qayb qaadanaynin waxyaabaha deegaanka dhibaateyn kara sida jarista dhuxusha qashinka oo la daadiyo wadooyinka qashinka oo lagu daadiyo waddooyinka suuqada iyo xaafadaha number saddex wasaaraddu waxay ogeysiinaysaa dhammaan ganacsatada ku sugan koonfur galbeed soomaaliya in in la joojiyey isticmaalka ka ganacsiga bacaha oo dhan soddonka abril wixii ka dambeeya ciddii lagu arko isticmaalka ama ka ganacsiga baco waxay mutaysanaysaa tallaabo sharciga waafaqsan kureedda wareegtadaas kolkiisa akhriya agaasimaha guud iyo wasiirkana hadalimay baana sheegay inuu soo eeda unku dhoorow bulshada ku nool koonfur orso inuun hogaansamo doonaan awaamiirta hakubadda wasaaradda si deganka uusan nagada koofayla faydhowr yeynadiska hadlahay kora wasaarada dowlad goboleedka koonfur oosiya dhawaana unbamayba wadeenaha biyowka awaamiir shalgadiisan oo markaasiyo ku fududayaan adeegyada shalgadiis ay anhaayaan bulshada taasoo ee toollang egmaday wayba faraanaha dhammaan dadweynaha ka nool dowlad goboleedka koonfur galbeed eriyada xukumaas maamulaasa inay ilaaliyaan nadaafadiyo deegaansho inay ilaaliyaan geedo oo linjarn inay ilaaliyaan maylraay ku ganacsiga bacooyinka walaa oo inka daromo bacyaalkan hobla ganacsiga bacyaalkan way buaha hataa even haddii geedka dhiida dhulkaka dhiida way buaha oo aasinta ma-e wal oo kamila ma carada ma-e way buaha noolad boqol san hadda ku baateen nooladaas dhulka